Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ku qalin jebinayay afartan iyo afar arday oo dhammaysatay fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga bari ee magaalada Boosaaso. Maamulka iskuulka, madaxda shirkadaha, aqoon-yahano iyo waalidiin ayaa ka qayb galay munaasabadda. Maamulaha iskuulka bari ee magaalada Boosaaso, Maxamed Qadar, ayaa ka warramaya heerarka ay soo mareen ardayda qalin jebisay.
iskuulka bari secondary school wuxuu ka mid yahay dugsiyada sare ee magaalada boosaaso waxaan u malaynayaa inaan nahay secondariga ugu da'da yar laakiin ma nihin secondariga ugu yar markii dugsiyada la fiiriyo Ee, waxaa la furay iskuulka dufcaddii koowaad oo ka qalin jebinaysana maanta waa kuwan xafladda leh runtiina waa dad aan wakhti badan iyo hawl badan gelinnay waxa weeye ardada maanta qalin jebinaysa guud ahaan waa afartan iyo afar arday saddex iyo labaatani waa gabdho halka koob iyo labaatan ay wiilal yihiin Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan waxbarashadooda.
aad waxaan ugu mahad celinaynaa macallimiintii iyo maamulkii iyo iskuulka idinku soo dadaalay idinkuna aad baad u mahadsantihiin maadaama aad sanawaad usoo dhabar adeygteen inaad wax barataan tobanaan eh, toban sano ka badan aad u dhabar adeegayseen waxbarasho welina aad kala barh ka maraysaan oo wax badan idiin dhiman yihiin marka waxaan leenahay ardada waan idiin ducaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala idinku guuleeyo imtixaanka aynu sugayno ee satarlayska ah waana siduu maamulu sheegay waa ku rajo weynahay in ay guul eh, qiimo leh ka keeni doonaan
fadlan waxaa isku daydaan in aad barataan aqoon ee, idinka waxa idin taraya ummadda soomaaliyeed oo meelkasta ay joogto iyo ummadda islaamka ah iyo bini aadamka wax taraya inaad barataan dugsiga sare ee bari Een, maanta waa ku faraxsannahay in midhihiisii aan maanta halkan u fadhino
waxaan rajaynayaa sidaad dufcaddii koowaad u tihiin inaad u noqonaysaan kooxdii koowaad ee hadday noqon lahayd waxqabad isku xirnaan iyo soo haynta guulo intaba inaad u noqotaan hoggaan noqotaan